axmed cabdi kaariy qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug xalay kaga qeyb galay xafladda daafurka ololaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada qof iyo cod ah ee deegaanada galmudug laga qabto waxaana goobjoog ah xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug waxaa sidoo kale xafladda kasoo qeyb galay bulshada caasimada qeybaheeda kala duwan ugu horeyn gudoomiyaha degmada dhuusmareeb ahna duqa caasimada cabdiraxmaan cali maxamed guduqorow ayaa ka hadlaya sida ay dhuusmareeb ugu diyaarsan tahay iyo goobaha loo diyaariyey hanaanka doorasho qof iyo codba dadkuna iska diiwaan geliyaan codadkoodana ka dhiibtaan
inaad isdiiwaan gelisaahi macnaheedu waxa weeye inaad codkaaga dhiibatid qof aan diiwaan ku jirin oo isdiiwaan gelinoo cod ma dhiiban karo cidou rabana ma dooran karo haddii cabdiraxmaan geeduqorow aadan rabin oo aad rabtid inaad meesha ka saartid waa inaad isdiiwaan gelisid horta marka hore haddaad isdiiwaan gelin waxba igama qaadi kartid meesha qorya lama haysto iyo cod ayaa qofkii inuu dira rabaa igu diri karaa qof aan isdiiwaan gelin wax igama qaadi karo qofkii inuu maaragtay taageero raba oo maaragtay ku qanacsansaan u shaqaynaana waa inuu isdiiwaan geliyo haddaad isdiiwaan gelin waxba igama tari kartid wax kaloo ii qaban karta lama arko xooggaa iyo xoog lagu khasaaro noqon taageeradaadi waa ka qaban qof kasta marka waa inuu isdiiwaan geliyo waa xora loo yahay
sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in tobanka bisha juun ay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ka bilaaban doonto diiwaangelinta codbixiyaasha doorasho qof iyo cod ah
kow waxaad xaqiijinaysaa inaad tahay muwaadin soomaaliyeed ee deggan muwaadin soomaaliyeed inaad taad xaqiijinaysaa labo waxaad xaqiijinaysaa in aad codkaaga muxuu ahaay aad u dooratid laguna doorto qofkii ku mateli lahaa ama aad mateli lahayd saddex waxaad xaqiijinaysaa inaad go'aan ka gaartid deegaanka aad ku nooshahay ciddii maamuli lahayd afar waxaad go'aan ka gaaraysaa dalka soomaaliya laga bilaabo golaha deegaanka ilaa iyo madaxweynaha qaranka inaad codkaada ku doorato halka mar ee qofku isdiiwaan geliyo wuxuu xaqiijinayaa inuu doorto golihii deegaanka maayarkii caasimadda ama duqii magaalada baarlamaankii dowlad goboleedka sanataradii dowlad goboleedka matalayey baarlamaankii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynihii qaranka
ugu dambeyn axmed cabdi kaari qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi a u daafuray hanaanka diiwaangelinta waxaana madaxweynuhu khudbadu ka jeediyey munaasabadan oo sheegay in loo baahan yahay in bulshadu ay isdiiwaangeliyaan si cododkooda ay ugu ciilbaxaan sidaa oo hadalka u dhigay
waa soo aragnay doorasho dadban iyo doorasho gaar ah runtii waxaan caawa ku faraxsanahay odayaashii salaadiintii sharafta lahaa ee reer galmudug halkaan ka hadlay inay si qiimo badan u dhigeen ay yidhaahdeen annagu haddaan hawshii aan soo wadi jirnay meeshaasi meel la fadhi kara ma ahayn diyaar dadkan anaa ugu horreyna inay yidhaahdeen oo ay sabti garaadkaas iyo garashadaas leeyihiin waxaan leenahay qof kasta oo siyaasi ama soomaaliyeed doorasho halka caawa la joogo dib loo noqon maye meeshii tabasha ka jirto ama tabasho laga qabo waa laga wada hadli karaa waa laga doodi karaa waa laga fadhiisanayaa laakiin dood dooduna taada kaliya maahan dooduna midda adiga kula fiican kaliya maahane waa midii shuruucda iyo xeerarka noo dhigan ay fasaxayso ama ay ogolaanayso iyo midii aan ahayn see wax loo celiyaahe hore in loo socdo ku dhisan dood kasta oo ku dhisan hore in loo socdo waa la soo dhaweynayaa laakiin doodii ku dhisan meesha ayaan laga kicin taasi waa waktigeedii waa dhammaaday horaa looga soo horaa looga soconayaa haddaan nahay reer galmudugna waa u horeynaa sida halkaa laga xusay ilaahay fadligiis waxaan haysanaa fursad aan dad badan oo soomaaliyeed wada haysan waxaan haysanaa dhul ballaaran amni ah xor ah dadku ay codkooda si xor ah ula bixi karaan cadowga argagixisada ah ka xor ah inta ay haystaan oo ay galmudug ka haystaan ilahay
dowlad goboleedka galmudug ayaa noqonaysa dowlad goboleedka ugu horreeyey ah ee si rasmi ah u daafura ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod oo ay dowladda federaalk ee soomaaliya guddigai u magacaabday ee guddiga doorashooyinku garwadeen ay ka yihiin